waxaan kaloo kadibna aan warbixin ka dhagaysanay wasiirka hoosada isgaarsiinta injineer canshuur oo naga warbixiyey meesha ay taagan tahay arrimaha dot so oo ay tahay internetka soomaaliya oo ay kadib markii la baasiyey sharcigii isgaarsiinta ay ahayd inay dowladda la soo wareegto inuu meel fiican maraayo ay caqabado yar ay jiraan oo laga shaqaynayo oo la rabo inay si ay toosa ayadana loola soo wareejiyo iyoba namarkii la yidhaahdo oo ayagana dowladda leeda marka arrintaas ayaa warbixin laga dhagaystay wasiirka falanqaynna lagu sameeyey laiskuna afgartay in khamiista soo socota in iyadana hadalkeedii oo saxsan la keeno iyo in la soo wareejin doono hadduu ilaa raali ka yahay